duhur wanaagsan ciid wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee warbaahinta dalsan
madaxda ugu sarreysa dalka oo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho salaada ciidda kula dukatay masjidka cali jimcaale
madaxdii hore ee dalka ayo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo bulshada ugu baaqay inay iscaawiyaan munaasabadda ciidda awgeed
sidee looga tukaday salaada ciidda masjidka weyn ee isbahaysiga islaamka
maamulka waxgaradka shacbiga degmada buurtilne oo si wada jir ahay isugu hambaliyeeyey maalinta koowaad ee ciidul adxa iyo baaq ku aadan abaarta oo ay direen
wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka puntland iyo shacabka qaar ee magaalada garoowe oo goob fagaaro ah ku wada tukaday salaada ciidda
wararka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan dunida muslimka oo maanta laga ciiday maalinta koowaad ee ciidul adxa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isku soo noqda wanaagsan dhegaystayaal waxaad dhagaysanaysaan warka duhurnimo oo maalinimo sabtiya taariikhduna ku beegantaha sagaalka bisha toddobaad sanada labada kun labaataiyo labada u diyaar garooba warkii oo fidsan madaxda ugu sarreysa dalka oo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho salaada ciidda kula tukaday masjidka cali jimcaale faadumo cabduqaadir ayaa faahfaahinta warkan inoo eegeysa waxaan ku suganahay masjidka sheekh cali jimcaale ee ku yaalla agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ciid wanaagsan kula caam oo aantu biqeyr dhammaan muslimiinta maanta waxay u dabaaldegayaan munaasabadda koowaad ee ciidul adxa boqolaal shacab ah oo ka keli yimid daafaha magaalada ayaa halkan ku ogay ee salaada ciidda waxayna la tukadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo weheliyey ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubno ka mid ah golaha wasiirada gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa halkan ku ogay salaadii ciidda sidoo kale oo shacabka la tukaday tukashada salaada kadib dhammaan shacabkii joogay halkaasi waxaa la hadlay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu horreyn shacabka ayuu ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa awgeed kana codsaday inay iscafiyaan allana ka bariyey in dalka uu dhibaatada ka qaado abaarahana ummadda danta yar ka samata bixiyo ciid mubaarak ilaahay ha naga aqbalo acmaasha suuban ilaahay ha naga aqbalo salaadda aan dukannay sujuudda iyo rabbituugga iyo ducada iyo takbiirta intaba intaa ka bacdi dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta waa maalintii udxiyada sadaqada la bixinayey sidaas daraaddeed duruufaha dalkeennu maanta uu ku sugan yahay dadkeennuna ay ku sugan yihiinna waan wada ognahay oo waxaa jira abaaraha iyo duruufaha gaarka ah dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay iskaashadaan iskaalmeeyaan maalinta koowaad ayay muslimiinta u dabaaldegayaan markii aad fiiriso wejigooda waxaa ka muuqata farxadda aad u weyn iyadoo halkan ay ku wada socdaan dhammaan famili kuwaas oo rabbi ka baryey sanadkan sanadkiisa inuu ku gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo ummadda kalena alle ugu baryey inuu ka saaro abaarta qaar ka mid ah shacabkii halkan salaada iidda ku ogay ayaan la dhexqaadnay muuqaalbaahiyaha dalsan oo aan dareenkooda wax ka weydiinnay magaciigu waa abdiraxmaan ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan masaajidkan cali jimcaal u imaanay inaan salaada ciid ku tukanno dareenkay aad ayuu u fiican yahay waxaan halka ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan ciid wanaagsanaan leehay halka waxaan kaleeyahay muslimiinta dhan ciid wanaagsan khaasatan hooyaday waxay joogtaa xajka waxaa leeyahay hooya waa kuu xiisay aada u salaama ummadda soomaaliyeed dhammaan familigeena qaraabada dhan ee ummadda soomaaliyed ciid wanaagsan idin leeyahay kulla caam antu baqeyr waxaa leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda kale bushbushii barwaaqa allah nuu gaarsiiyo waa faraxsanahay masaajidka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la tugtay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak u hambalyeynaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu hambalyeynayaa ciidan dhammaan muslimiinta meel walba ay joogto daafaha caalamka waxaan ilaa ku lacaan waa antu bilkhayr annagu waan nigeysanaynaa inaan maka aadno balse annaga meeshaana waxay noo tahay xaramkeeni waa ku lacaan waa antu bilkhayr asalamu alaykum waxaan halkaan hambali ugu diraa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dadka muslimiinta ee dunida maanta ka ciidaha waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyed waxaan leeyahay ciid wanaagsan maanta waxaa ku dukanaysa jamaaca ah masaajidka weyn ee axmud jumcaale waxaa leenahay dhammaan ummadda soomaliya ciid mubaarak waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciidul adxa awgeeda ciid wanaagsan maanta waxaa joognaa masaajidka cali jimcaale waa dhowaa walaahi ciidan walaahi aad iyo aad aan farxsan maanta igu horeysa masaajidka ay imaado waay marka bashbash iyo barwaaqo waa walaahi insha allah inuu ilaahay caafimaad iyo taam igu siiyo insha allah waa imaatoona maanta waxaa la dugtay madaxdii qaranka madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii aniga waddan ku soo laabtay oo hadda joogo sanadkan sanadka hore waxuu iga duman yahay ciidan horta muxuu ahay meel oo fiican oo kusoo iidi masaajid fiican dad oo fiican oo soo dhexgalay haddaan weligeed madaxweyne waddan soo mar ma arkin ciidan madaxweyne waddanka oo haya aasla kulana arkay maasha allah ciidan waxyaaba badan ay iga dhigan tahay waxyaaba weligeed waddanku arkana arkay waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr maadaama ay tahay ciidan ciiddii ugu weyneed ee islaamka waxaan dalka soomaaliya dalkayga waxaan allah ugu baryayaa bashbashi barwaaqo
muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr ciidan ciideeda waxaan u rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo muslimiinta guud ahaantooda dal iyo dibid meel alaal meeshay joogaan ee caalamkaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caamin wa antum bikhayr maanta aad ugu faraxsana inaan kusoo dugto masaajidkan cali jamcaale xaqiiqatan waa maanta waa maalin aad dareenkeeda u wadato waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan magaalada muqdisho
hadsan tahay markanse madaxdii hore ee dalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqay in ay iscaawiyaan munaasabadda ciidda awgeed warkan waxaa qaadaa dhigaya cabdisalaan juule shaakir iyadoo maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa shacabka soomaaliyeedna ay u dawaaldegayaan maalinta koowaad ee ciidul adxa dadweyne aad u fara badan ayaa waddooyinka waaweyn ee muqdisho iyo qaar ka mid a gobollada dalka lagu arkaya kuwaasoo iyagu aad looga dareemaya farxadda ciidda madaxdii hore ee dalka soo martay sida madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka xasan cali khayre maxamed xuseen rooble iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay iscaawiyaan inta lagu guda jiro munaasabadaha ciidul adxa oo ka mid a munaasabadaha ugu waaweyn ee shacabka soomaaliyeed ee si gaara ay u leeyihiin iyo ummadda muslimiinta ahba madaxda ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay muhiimadda ay leedahay iscafinta iyo in leestaa kuleeyo maadaama qeybo ka mid a gobolada dalka ay ka jiraan abaaro daran oo ku dhuftay shacabka soomaaliyeed madaxda waxyaabahaasi ama arrimahaasi ka hadlay waxaa ka mid ah madaxweynaha haatan xasan sheekh maxamuud oo shacabka soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqay inay iscaawiyaan maadaama dadka qaarkood ee ku sugan gobolada dalka ay saameysay abaarta ku dhufatay dad iyo dunyaba dadka qaarkood ayuuna madaxweynuhu ugu baaqay in walaalahooda soomaaliyeed ee ku sugan gobolada dalka abaaruhu ay saameeyeen ay caawiyaan maadaama xoolo fara badan abaaruhu ay ku dhammaadeen halka dad kaleoo caruur u badanna abaaruhu ay ku geeriyoodeen xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale sheegay muhiimaddu ay leedahay iscaawinta in shacabka soomaaliyeed ay iscaawiyaan
dadkeenna in badan oo ka mid a ayaa duruufo adag ku sugan duruufo ay keeneen abaaruhu iyo roobyarida iyo amni darrada isku darsoomay ayaa dadkeenna waxay geliyeen duruufo aad iyo aad u adag waxaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan ka codsanayaa in la istaageero kooda waxayse ninkooda waxays tahay inuu la wadaago deriskaaga fiiri meel kastoo aad joogtaba maanta deriskaaga ma faraxsan yahay ma ciidayaa caruurtiisa muxuu ahaay maraq iyo hilib ma cunayaan adiga haddii gurigaaga laga cunayo laga cabayo marka walaalayaal farxadda aan wadaagno nin walba ninka gacantiisu gaaban tahay kii gacantiisa ay wax ku jiraan hala wadaago deriska hala waxeeyo dadka dhibaataysan xarumaha ay joogaan ha loo gurmado ha loo gargaaro ha loo tago irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa aad iyo aad ayaan arrintaasi ugu adkaynaya dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal dadkeena dhibaataysan duruufaysan mar kale iyo mar kale waa ku celinayaa kamana caajisaya inaan mar kasta dhaho aan u gargaarno dadkeena aan u gurmano dadkeena aan siino waxa ay mudan yihiin hanala wadaageen farxadda aan in badanoo annaga naga mid ah aan faraxsannahay ee aan ku ciidayno aad iyo aad ayaa
sidee loogu tukaday salaada ciidda masjidka weyn ee isbahaysiga islaamka cabdiwaaxid ayaa eegaya faahfaahinta warkan
كل عام وانتم بخير عيد wanaagsan halkan waa masjidka weyn isbahaysiga islaamka een, masjidkan alaaba waa masjid een, kulmiya inta badan salaadaha een, ciidda madax iyo shacab intaba kumanaan qof oo isaga kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir ayaa labada rakacay salaadul ciidda eh, u soo tukaday een, iyagoo isugu marxabaynaya een, ciidda carafo Een, dhawaqa takbiirta ayaa haraysay een, masjidkan maanta maadaama ay tahay maalintii koowaad ee ciidu carafa qaar ka mid ah shacabka een, masjidkan ku soo tukaday ayaan aragtidooda wax ka weydiinay bismillahi raxmaan raxiim kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan Een, maalmihii barakeysnaa ayaa lagu jiraa Een, maanta sagaal maalin ka bacdi maanta waa la soo ciiday maadaama sagaal maalin sooneen ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa leenahay meel baa joogtiin hambalyo الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، عيد وناسان كل عام وأنتم بخير آه، maanta halkaa ku suganahay waa masaajidka isbaysiga ee salaada Ciidul Adha- ee ciidul adxa ayaan aa- maanta kusoo iibnay oo kusoo dukanay ilaahay subxaanahu watacaala hanaga aqbalo ee soonka iyo ajir iyo cibaadada suuban iyo ee maalmihii barakaysana aan soo dhaafnay Ee, muslimiinta meel walba ay joogaan oo familka igu horeeya asxaabtayda dhammaan waxaan leeyahay caafimaadku ciidaa kula caamo intum bikayr qof walba oo intii muslimiin ah oo cibaadada iyo xajka inta ku sugan Allah ka- Allah ka- allah ka aqbalo acmaasha suuban bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, magacii waa cali cabdullaahi aadan Eh, waxaan ka soo ciidaystay eh, degmada hodan waxaan ku ciidaynaa hadda aan joognaa mashaati isbaysiga Eh, runtii si fiicana maanta loo ciidaya maalinta koowaad ciid alaxa waaye Eh, dhammaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak aan ummadda muslimiinta meel bay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikayr aada ugu faraxsanahay maanta inaan qayb ka noqdo dadka ku oogay salaada masaajidka isbahaysiga sidoo kale waxaan meeshaan ducadooda aan leeyahay ilaah nu aqbalo dadka xujeyada ah ee kodanaya waajibaadka alle ayakana waxaan rajaynayaa insha allah inuu ilaahay ka aqbalo cibaadada suban ducada noo soo duceeyaan ilaahay nu aqbalo عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال dhammaan eh, ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda ilaahay subxaana watacaala bashbash iyo barwaaqo iyo bidrab annagoo wada jirna allah nagu gaarsiiyo
bismillah anigu waa magacaygu bashir xasan faarax oo ka imaaday degmada hodan waxaan halkan ka salaamayaa oo ciidul ciidul adxada awgeed aan leeyahay hambalyo dhammaan muslimiinta dunida cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
cabdiwaxiid cabdulaahi daahir waa uu mahadsan yahay markanse maamulka waxgaradka iyo shacbiga degmada buurtiinle oo si wada jir ahi ayaa waxa ay isugu hambaleeyeen maalinta koowaad ee ciidul adxa iyadoona baaq ku aadan abaarta waxayna u dareen bulshada iyo guud ahaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed markanse waxaa warkan waxaa fi- waxaa qaadaa dhigaya maxamed cismaan aadan waxaa maanta magaalada buurtille lagu ogay salaada ciidul adxa munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka degmada buurtille culimo waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waran waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha degmada buurtille sayid maxamuud xursi isagoona muslimiinta la wadaagay hambalyo iyo hadallo ku saabsan horumarka degmada buurtille maalintan quruxda badan oo farxadda leh oo ilaahay nabad iyo barwaaqo nagu kula siiyey oo nagu soo gaarsiiyey ilaahay baa mahadda iska leh Een, waxaa la yidhaahdo dhammaan ummadda muslimiinta ah meel walba ay dunida ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay acmaashii wanaagsanayd oo aan soo qabannay ilaahay hanaga aqbalo ilaahay hanaga aqbalo wixii khayr ahaa ilaahay hanaga aqbalo wixii dunuub naga dhacay ilaahay hanaga cafiyo dhammaanteen Een, culummadu wacdigii balaaqada dheeraa ay na- na wacdisay ilaahay ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karana ka siiyo wakhtigu waa kooban yahay Een, dhammaanteen waxaanu isku dardaarmaynaa anoo nafteyda ka bilaabaya in aanu ilaahay barinno ilaahay u dhowaanno Een, runtii xilli adag oo waxaa lagu jiraa dadkii danyarta ahaa iyo dadkii reemiyiga ahaa iyo dadkii magaalada joogay oo runtii xaaladoodu ay hooseysay ay aada iyo aada u liitaan noloshoodii la daaladhacayaan xoolihii qaybtood baaba'ayaan dadka aan xoolo haysanna warkoodaba iska daah abaartaas iyo culayskaas ilahay naga dulqaado sidoo kale iyaguna waxaa goobta ka hadlay waxgaradka degmada buurtinle iyaguna alle ka baryey in abaarta ka dulqaado ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogaan
ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo cibaadadii ay culummadu ka warantay oo ay maanta afdalka ugu ahayd naxriga iyo salaada iyo intii ka horreysay oo soonkii iyo xajka gudashadiisii inta ilaahay u qadaray ilaahay hayna ka aqbalo inta kalena allaha waafajiyo hadda bimunaasabati ciid aladxa almubaarak waxaynu leenahay ciid mubaarak mar labaad maanta waa maalin weyn maalin ciiduladxa culammadii iyo akhyaartii iga horreysa ka soo sheekaysay wakhti dheerna waan sugayaa howl camal baana sugaya inaanu qabanno waxaan isku dardaarmaynaa keliya laba arrimood kaan ku darayaa intii hore mid waxaa weeye isku tiirsanaan iyo midnimadeennii laga sharqamiyey inaanu xoojinno oo qolqol iyo qorguri iyo qaybqayb aynu iskaga warqabno oo qofkii cadilan oo dhibaataysanay ognahay inuu ka warqabno insha allahu tacaala taasuu raggii horeaan ku xoojinaya oo ku adkeynaya midda kale hawsh magaaladeennu innagu soomaali baynu nahay soomaali meelay joogtana waa isku tolanta ma kala maaranto dowlad baa dhalatay ilahay waxaan weydiisanaynaa dowladdaas inay noqoto mid soomaaliya hananta oo isbeddelkeedii iyo isbeddel wanaagsan la timaada oo meeshii soomaalinimadii iyo kala dambayntii iyo qiimihii soomaaliya lahayd soo celisa ilahay saasaan weydiisanaynaa tan puntlandna ilahay waxaan weydiisanayna ilahay hagaajiyo muddo dheer baan kusoo dhaafnay in ilahay hagaajiyo oo wixii ka khalkhaldan ilahay u toosiyo tan degmadeennana ilahay waxaan weydiisanay in ilahay hagaajiyo degmadeennana oo wixii ka khaldan iyagana loo toosiyo wixii ka dhamana ilahay u kabo dhanka kale iyaguna waxaa dareenkooda ku aadan maalintii ciidda ka hadlay dadka ka soo qaybgalay munaasabadda marka ugu horreysa ilaahay aan ka baqno nebi maxamed aan ku sallido marka labaad waxaan leeyahay ciid wanaagsan muslimiinta meelay joogto khaasatan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan aada ugu faraxsanahay ciidda iyo jamcaha isku soo kaayo galay ilaahay baan mahadle ilaahay baa mahadle ilaahay baa na siiyey ilaahay baa mahadle ilaahu dembigayga dhaaf ilaahu kii muslimiinta dhaaf ilaahu iimaanka nagu sug hal kelmada baan rabaa haddaad warka isiiseen inaan ka faa'iidaysto oo aan rabaa inaan u sheego ummadda muslimiinta ah oo soomaaliyeed meelay joogaanba kelmaddaasi waxa weeye waxaa ina hayaa abaar colaad suxirbarar qofkii loo yimaado la yidhaahdo war maxaad codsanaysaa wuxuu oranayaa hay-adaha samafalkan waxaan ka codsanayaa iyo deqibixiyaasha inay wax la siiyaan kelmaddaas anigu waa ka soo horjeedaa waxaan leeyahay ilaahay baanu wax ka rabnaa puntland kama rabno federaal kama rabno carab kama rabno maraykan kama rabno talyaani kama rabno ingiriis kama rabno waxa aan u baahannahay ilaahay baa haya
maantay maalin ciida weeye oo ku faraxsanahay dadka muslimiinta meelay joogaanba ilaahay waxaan uga baryayaa inay noqoto ilaahay dembigooda dhaafo
wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka puntland iyo shacabka qaar ee magaalada garoowe ayaa goob fagaaro ah ku wada tukaday salaada ciidda cabdikariin faarax jaamac ayaa faahfaahinta warkan eegaya munaasabadda ciidal adaxa ayaa si weyn looga oogay gudaha magaalada garowe ee caasimadda puntland iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo madaxda dhaqanku ay salaada ciidda kula tukadeen boqolaal shacaba garoonka kubadda cagta ee miraawaare salaada ciidda kadib waxaa farxadda ciidda la wadaagay tiifiga darsan dadka oo iskugu hambalyeynayay munaasabadda ciidda awgeed
wasiir ciid mubaarak kula caam waantum bikhayr kusoo dhowo tiifiga darsan
ciid mubaarak وكل عام وأنتم بخير تقبل الله وتقبل إليه منكم وأنتم صالحا تيفيga dalsan aad iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed iyo dadka reer puntland iyo ummadda islaamka aba ciid wanaagsan وكل عام وأنتم بخير allah subxaana watacaala ha naga aqbalo acmaashii aynu gudanay farxadda iyo salaadda aynu soo jamcinay ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa inuu abaaraha iyo colaadaha iyo amnixumida iyo cudurrada iyo wax kasta oo ay maarata cadhada ilaahay ka dhashay uu ilaahay naga suuriyo ilaahay inuu raxmaddiisa inoo furo waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ciiduladxaa waxaan leenahay maalmaha kan waa maalmo ilaahay subxaana watacala waa ku deeqay fadli weyn oo ilaahay ina siiye subxaana wa tacaala aan ka faa'iidaysano takbiirta aan uga faa'iidaysano ciid mubaarak kulla caam wa antum bikheer ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale inuu maaragtay barwaaqi iyo bashashii baraaran uu gaarsiiyo aan maaragtay tahniyad ciidda uga diro dhammaan ehelkii iyo asxaabta meel kastoo ay joogaan qaraabada iyo dadka dhammaan gudaha iyo dibaddaba jooga dhammaanta halkan waxaan ka salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed bulsha puntland ilaahay waxaan uga baryayaa ciiddiisa in ciidda ka aqbalo ciiddan ciiddeedana basbasi barwaaqo ilaahay u kumanaysto insha allah tacaala ilaahay wallahi waa arrin isweydiin badan runtii waana mid muhiima meesha ku jirto wey in madaxda ee shacabku maanta maadaama maalmaha ciidihii hore coronavirus iyo wax jireen laakiin markii ugu horreysay saddexdan sano دولتنا تشتي فقارة نسمي ما تقولون كروي كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال آه، مركز كوباد ومد الصوماليين ومد المسلمين تا وحان لنا عيد مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وحان خاصو سلام يا لمان أسواج كيجي لمان أولادي يا لمان أصحابي يا لمان أقرب كيجي يا لمان إهل كيجي يا لمان أمتي ciid mubaarak taqabal allahu mina minkum saalix alacmaal guud ahaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan iyo gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu ham ciid mubaarak dee waa aragtaa ee, waxaa joognaa garoonkii ee, kubadda cagta bidhaa waare garwe weliba si gaara waxaa hambalyo u dirayaa tiimkayga warbaahinta waxaa leeyahay ciid mubaarak ee, kulli caam kulli caam wa anta bilkhayr muslimiinta caalamka islaamka
warka duhur dhegaystayaal waa inaga intaa warka waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ilhaana iyo weliba cabdiraxmaan xasan maalin dhanka farsamadu waa cabdiwahaab tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh
wararka aad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlehel yaabaa tale lehel